socdaalkan ra-iisul wasaaraha waxa uu qayb ka yahay booqashooyin rasmi ah oo uu ku tegayo dalalka deriska la ah soomaaliya iyo dalal kaleo saaxiib la ah marka waa socdaal runtii ahmiyadiisu ay tahay in dowladahan ay qayb ka qaataan dabdagelinta dugsiga labada kun iyo lix iyo tobanka oo ah meesha soomaaliya u socoto waxaan rajaynaynaa in dowladahaas deriska ah runtii ay qayb weyn ka qaataan kaalmada iyo taageerada ay siiyaan soomaaliya haddii ay tahay adeegyada dhinaca waxbarashada iyo scholarshibyada iyo haddii ay tahay inay ka qayb qaataan tababarka ciidanka soomaaliyeed oo runtii ahmiyad leh xilligan wararku waxa ay sheegayaan in ujeedada uu ra-iisul wasaaruhu u tegay etoobiya ay tahay mid salka ku haysa loolanka loogu jiro hogaaminta maamulka laga dhisi doono gobollada dhexe arrintaa maxaa ka jira soomaaliya runtii si aad la socoto dowladeedu waxa ay aad iyo aada ugu mashquulsan tahay sidii dib u dhiska dalkaas iyo hay-adihii dowladeed dib loo soo nooleyn lahaa sidii sharciyada weli harsan looga shaqayn lahaa in la dhammaystiro sidii loo asaasi lahaa guddiyada muhiimka u ah higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka dhammaystirka maamul goboleedyada oo horey usoo bilowday marka runtii uun waxaad moodaa inaysan ahayn wax hadda soomaaliya socdaalka halkan ay ku joogto meel gaara la xiriira laakiin waa iskaashi guud iyo xiriir caalami ah waana uun kuwii horey u jiray oo oo runtii mar kale lasii xoojinayo arrinta iigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo dhammaystirka sharciyada sida aad ku sheegteen war-saxaafadeedka aad soo saarteen weli inkastoo xukuumadda cusub aysan waxba ka qaban haddana waxaa ii sheegtay hadda inuu kala hadlayo waddamada uu mari doono marka qodobadaas oo kale maxaa ka qusayn kara dalalkan dee runtii waxyaabaha ka qusayn kara waxa weeyaan saan la socdo hadda soomaaliya waxay ku mashquulsan tahay sidii ciidanka tababarkiisa loo xoojin lahaa tirada ciidanka loo badin lahaa tayada ciidanka looga shaqayn lahaa dowladaha deriska ciidamadooda amisom waxay ku sugan yihiin dalka soomaaliya xasiloonida ayay qayb ka qaataan laakiin mustaqbalka waxa soomaaliya ay u diyaar garoobaysa waxay tahay inay hesho ciidan iyadu ay leedahay awoodi kara in dalkooda ay xasiliyaan qaybna ay ka qaataan arrimaha la xiriira kala dambeynta dowladaha deriskana dana fara badan ayaa soomaaliya kala dhexeeya dhinaca amniga dhinaca siyaasadda iyo dhinaca dhaqaalaha oo muhiim ay tahay in madaxdu ay ka wada hadlaan labada wadan ee hadda ee midna uu tegay etoobiya ah midna ay ii sheegtay inuu u socdo ee jabuuti ciidan ayaa ka jooga soomaaliya gaar ahaan ee gobollada dhexe waxaana soo baxaya midmadoow labadaas ciidan ee amisom ka wada tirsan soo dhex galay marka arrintaas qayb ma ka tahay socdaalka ra-iisul wasaaraha in lagu xalliyo ma filaya madmadowgaas aad sheegaysid inay jiraan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya sidaa la socotaba waxa ay beegsanayaan kooxda al-shabaab iyo argagixisada sidii soomaaliya looga dhammaystiri lahaa waxa ay iska kaashanayaanna waxa ay tahay sidii dowladda soomaaliya ay gacan u siin lahaayeen laakiin ciidamada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ayaa runtii qorshaheedu waxa uu yahay inay ka shaqayso sidii mustaqbalka soomaalidu ay iyagu amnigooda u sugan lahaayeen dowladaha hadda socdaalka lagu marayana runtii waxay qayb ka qaataan xasiloonidaas iyo tababarkaas ciidamada soomaalida waxaan rajaynaynaa in iskaashigaas dhinaca amniga ah iyo iskaashiyada kale ee dhaqaalaha ee gobolka muhiimka u yahay inay yihiin waxa ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlayo dowladaha deriska ah